gudoomiyaha degmada xudur waana eedoga magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamuud ayaa ku qaybgalay munaasabada koobnayti oo hay-adda daarda iyo wasaaradda caafimaadka kukuwareejiyaasi matoor koronto oo lanka adeegi doona bukaanada isbitaalka guud ee gobolka bokola maadaama isbitaalka horeeyo isunkujarti baahiyaha dhiniga korontada e gudoomiye cumar cabdulaahi maxamuud iyo isku-duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bokola mustafa maxamed axmed yaa si wadajirayay uun ku mahadnaqan hay-adda daarda oo isbitaalkii weliba wasaaradda caafimaadka ku wareejidii motoorka gudoomiyaha ayaa saas oo kale kormeeray qeybo shirgadiisan isbitaalka guud oo dhismo markaasiyah ee ku dareera iskuduwaha wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed agaasimaha isbitaalka gobolka tiimka ku dareer hay-ada dardo dhammaantin eedeeda siin salaame salaan ku bacda geeka isbitaalkii oo gobolkii koyne lama hoolad ban koyne intuuna gobolkii macnaha isbitaalkii habooqana shaqooyin jeysan dareeran iyo walaa isbedele isbitaalka lakasuubi una kormeerna mayleraysa motoorkan oo oo mayleraysa dhinaca korontada eedlanka baahnayna intuuna isbitaalkii ku wareejina iyo aan koyni maybuaha hay-ada g i z iyo yed dardo oo wakiilan e dhammaantiyo eediyadan ku mahadnagaana osigii una anjeedinay isbitaalkan intay oo maylerayso koronto dablan hela oo masakala motoor iyo qalablanshaana una baahideena jarti agaasimaha isbitaalkan hanin gudbi wasaaraddan hanin gudbidi una ku codsana iyo si degdeg ah ninku ku jawaabeen g i z idaardoba eedaan ku mahadnagaana wasaaradda caafimaadkana ayaana saas amal oo hata agaasimaha baneela rooga iyoona eedyadaan ku mahadnagaana mayl erays ee hata maybaahamadun hata isbitaalka koyni baahidoona geeki gudbiyaani anti wal laku qabaday ya aragnay wal eed ee laku qabaday waayo hata motoorka sheegnay laakiin koronto oo kafalan oo solar system ah yalaka hiri maybuaha eedana maybuaan ka faraxni taas madoon aragni laakiin hatana motoorkana maan nagdayha backup aan nagde backup oo mayl erays amanti oo maybuaha maybuaha solarka iyo walaasay dabko yaraada inti oo motoorka isticmaalaan eedyadana unku mahadnagaana
guud ahaana degmada xudur ee xarunta gobolka bokola ma jirta shirkadda kafilan oo korontada siyaasa maalin iyo hamiin tan walibay qeyb ku etaa in isbitaalka gobolka bokool ee degmada xudur in markaasiya welwiin ku taro doonta baahiyaha lanqabi dhiniga korontada